halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka oo aad toos nooga dhagaysan kartaana bogga internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniinaan ka bisha oktoobar sanadka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabeysha oo toddobaad walba habeenka isniinta ahadahan oo kale aan idinka soo gudbinno halka
barnaamijkeenna oo ku celisa oo baxay tobankii bishii nofembar ee sanadkii waxa uu ku saabsan yahay kaalinta ay culimmada haweenka iyo odayaasha dhaqanku ka qaataan faafinta waa faafista cudurka
waxaa kalood ku maqli doontaan qodobo xiise leh iyo heesta barnaamijka iyo weliba ka hortegista faafista cudurka oo barnaamijka uu ku saabsan yahay
barnaamijka waxaa halkan nooga daadihin doona wariyaasha xuseen barre aadan iyo ismaaciil xuseen farjar balse waxaa haatan idinla socotiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed colaad xasan aan ku horumarno wararkii caalamka naga soo gaaray
dhulgariir aad u weyn ayaa isniintii maanta ahayd ku dhuftay goobo fogfog oo ku yaala waqooyiga dalka afghanistan dhulgariirka ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan qof waxaana ku dhaawacmay boqolaal kale faysabad oo ah degaan dhinaca koonfur bari ka xiga buuraleh buuraha hindukash ayaa hay-adda jeolojiyada ee dalka maraykanku ay heerka gariirka dhacay ku qiyaastay toddoba dhibic shan meesha uu khasaaraha ugu badan gaarsiiyey ayaa ah gobolka khaybar bakhtunwa ee waqooyi galbeed baakistan halkaasoo saraakiishu ay xaqiijiyeen ugu yaraan boqoliyo saddexiyo toban qof saddexiyo labaatan qof oo dhimatay iyadoo oo tiro ka badan sagaal boqoliyo konton kalena ay dhaawacmeen
dadaal uu midowda yurub doonayo inuu culayska kaga yareeyo dalalka griiga iyo kuwa kale ee yurubta bari culayskaas oo ka imaanaya qulqulka qaxootiga ayaa midowga qoondeeyey in uu dhisayo boqol kun oo goobood goobahan oo laga dhisay dalka griiga ayaa noqonaya kuwa lagu soo dhoweynayo dadka dalal kale oo ah meelaha ay dadkani maraan ayaa iyagana laga dhisaya kuwaasoo gaaraya ilaa iyo gobolka layidhaahdo waa balkaniska madaxa guddiga yurub ayaa isniintii maanta ahayd sheegay in kadib shirkii deg dega ahaa ee shalay ka dhacay magaalada bruseles kaasoo ay ka qayb galeen hogaamiyayaal badan oo midowda yurub ka tirsan oo ay ku jiraan oo ay ku jirta ra-iisul wasaaraha jarmalka ay qoondeeyeen konton kun oo goobood oo laga sameynayo griiga iyo konton kun oo goobood oo kale oo laga dhisayo dalalka balkaniska la isku yidhaahdo
laba ka tirsanaa booliska dalka turkiga ayaa ku dhintay iyo sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka ururka daacish kadib markii booliska dalka turkigu uu maanta weerar ku qaaday xarun ay ku sugnaayeen maleeshiyo ka tirsan ururka daacish howlgalkan ay sameeyeen booliska dalka turkiga ayaa la sheegay inuu qeyb ka yahay howlgallo ay boolisku ku doonayaan inay kula dagaalamaan maleeshiyada ururka daacish ee kasoo gudubta xuduudka uu turkigu la wadaago syriya weerarkan ayaa maanta ka dhacay magaalada diyaarbakir oo ah magaalada ay ku badan yihiin dadka kurdiyiinta ah taasoo booliska turkigu ay weeraro ku qaadaan dhowr dhismo oo ay ku sugnaayeen maleeshiyo ka tirsan ururka daacish oo ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen saddex ka tirsan maleeshiyadaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington waxaanu ku jirnaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha qaar ka mida dugsiyada waxbarashada ee magaalada muqdisho ayaa bilaabay in duruustooda ay kusoo daraan casharo wacyigelin ah oo ay ardayda ku baraarujinayaan halista cudurada faafa oo uu ku jiro xanuunka dabaysho wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray inkastoo aanay jirin maado gaar ah oo arrimaha caafimaadka ku saabsan oo ardayda loogu dhigo iskuullada magaalada muqdisho ayaa misena waxaa muuqata in kaalin wax ku oola ay dugsiyada ka jira gobolka banaadir ka qaataan qaabkii ardayda looga wacyigelin lahaa halista cudurrada faafa oo uu ka mid yahay cudurka boolyada waxaana jirta in maamulada iyo macallimiinta wax ka dhiga qaybo badan oo ka mid ah iskuullada muqdisho ay ardayda siiyaan talooyin caafimaad oo ku wajahan sidii ay ardaydu uga feejignaan lahaayeen waxyeelada xanuunka boolyada cabdinaasir cali maxamed waa maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ilays oo ka mida iskuullo dhowr ah oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay caafimaad ahaan ardayda ku baraarujiyaan cudurada aan ka wacdigelino oo ama assemblyga aan kusoo qaadano ama casharada sayniska aan inta badan kusoo qaadano macalimiinta iyo maamulkuna markasta ay ka shiraan runtii niqaash fiican laga yeesho waxaa ka mid a cudurka booliyaha waxaa ka mid a jabeecada waxaa ka mid a cudurada faafa oo kaleeto waxaa ka mid a mataqaana malaariyada khaasatan xanuunka booliyaha caruurteena soomaalidu naafeeya adduunka meel kale oo ummadda naafeeyo ma jirto markaad magaaladaas marto waxaad arkaysaa labaatan qof oo mataqaana wada naafa ah waxaana sabab ah waxawaaye xanuunka noocaas oo si sahlan mataqaana looga hortegi karo haddii waalidku ay ku baraarugsan carruurtana ku baraarugsan yihiin waxaan sameynaa markasta waxaan hubinaa carruurta nadaafadooda inuu hagaagsan yahay musqulaha dhammaan inay yaalaan saabuun ay tawada taallo meel kasta carruurta gacmaha iska dhaqaan intaan cuntada cunin markay ka soo baxaan galaaska oo break timeka oo kaleeto inta meesha iskuulka ku dhex yaala makhaayad waa aragtay meesha kantiinka intay tinta markay tagaan wax alla dalabkooda intaan laga qaadin safaa la geliyaa qof weyn oo waayeel mas-uul ah ayaa gacmaha ka wada dhaqa kulligood kuwa yarkaa iska dhaqi karin kuwa kalena saabuun ayaa u taallo halkaas isf ugolaan waa laga wada dhaqaa markii gacmahooda nadiifa loo wada hubsado ayaa weel nadiifa lagu siiyaa mataqaana cunto sidaas mataqaana marka aadan runtii aan uga wacyigelina carruurta inay mataqaana caafimaadka waxba la xiriira iskuullada dhibaatada cudurka dabaysha uu leeyahay ardayda ka wacyigeliya ayaa waxaa ka mid ah dugsiga halgan oo iyagu sheegay inay si gaara ardayda ugu iftiimiyaan waxyeelada cudurada faafa sida uu ku waramayo maamulaha dugsigaasi axmed cabdi xasan ashraf ardayda wax ka barata dugsiga halgan waxaan aada ugu wacyigelinaa halista cudurka dabeysha oo ah cudurka hortag mooye ee aan daawo lahayn ardada subaxii marka ay isugu yimaadaan daabuurka ama safka hore ee iskuulka waxyaabaha aan aadka u kontaroolno waa dhanka nadaafadda jirka iyo dharka waxaa intaas raaca oo aan caruurta aada ugu baraarujinnaa inay ka foojignaadaan cudurada faafa oo ay ugu horeyso cudurka dabeysha ama boolyo oo caruurta cuuryaamiya maadaama waxa aan annagu waxbarna ay yihiin dhallaan yaryar oo soo koraya waxaan mar kasta ku dhiirigelinaa in ay gacmahooda saabuun ku dhaqaan markay suuliga kasoo baxaan ama ay soo saxaroodaan iyo marka ay rabaan inay cuntada cunaan maadaama arintaasi ay tahay waxyaabaha keliya ee ardada soomaaliyeed ama dhallaanka soomaaliyeed ay uga hortegi karaan cudurka dabeysha ee nadaafadda oo ah iimaanka barkiis sidaas daraaddeed annaga halgan ahaan waxaan aada ugu waaninaa halista cudurada faafa oo ay ugu weyn tahay bolio ardada dhigata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee halgan khatarta cudurka dabaysha iyo saameynta uu ku yeesho dhallaanka ayay madaxda iskuullada muqdisho qabaan in looga hortegi karo howlaha wacyigelinta oo kor loo qaado sida uu tilmaamayo maamulaha dugsiga ilays cabdinaasir cali maxamed waxay ila tahay xasan kaafi wacyigelintu kama liidato talaalka in talaal lala gaaro caruurta oo la talaalo bolio laga talaalo saamaynta ay leedahay mid aan ka liidan ayay leedahay wacyigelintu waxaana qabaa iskuulaadku waa udubdhexaaday u tahay ama aan saas koleto dhehe udubdhexaaday u tahay in bulshada lagu baraarujiyo fariinta caafimaad khaasatan caruurta soo koraysa meesha isugu yimaadaan waa halkaas waalid matalan kasoo qaado cunugiisii ka warqabo oo la dadaalayo ayaa wuxuu geenaya caruurkiisii cunugiisii iskuulkii waxaa imaanaya waalid aan ka warqabin cunugiisii mataqaana poligan ka warqabin ama aan cunugiisi ka talaalnayn marka meesha laiskugu imaanayo oo haddii xanuuno faafa ay jiraan iyo haddaysan jirinba lasu wada keenaayo oo ilmihi ku kala qaadayaan waa iskuulka haddii marka maamulka iskuulka uu ku baraarugsan yahay waalidku ku baraarugsan yahay waalidkii aan ku baraarugsaneyn maamulka iskuulka waxa laga rabaa inay intashir u qabtaan waalidiintii ay mataqaana barnaamijkaas caafimaadka ka hadlaan oo waalidiintii la gaarsiiyo meesha keliya oo waalidiinta iyo caruurta iyo maamulka iyo dadka aqoonyahan ku kulmaan waa iskuulaad marka iskuulaadku waxaan leeyahay xubandhexaad ayuu wuxuu u yahay caafimaadka bulshada ma qabo in maado cusub ahaan loo aasaaso caafimaadka loo aasaaso iskuulada primariga ah already ilmuhu maadooyin ku filanoo badan way qaataan waxaan laakiin qabaa in wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadu iyo dhammaan dalladaha iyo iskuulaadka iyo dadka aqoonyahanka ka wada shaqeeyaan sidii manhajka ama muqararka la isticmaalo hadda waddanka ka jira oo cusub primariga sida dugsiga saran baa la diyaariyey sidii primariga loo gaarsiin lahaa buugta oo muqararka lagu isticmaalo primarigana sidii loogu dari lahaa weliba loogu tartarsiin lahaa caafimaadka sababta cunug aan caafimaad qabin runtii waxbarashiisu ma shaqaynayso ugu dambayntii cabdinaasir cali ayaa tala ahaan ugu soo jeediyey dalladaha waxbarasho ee ka jira magaalada muqdisho iyo guud ahaan iskuulladaba inay ka arrinsadaan sidii barnaamij wacyigelineed looga soo saari lahaa halista cudurka boolyada isagoo dhanka kalena soo dhoweeyey howlaha baraarujinta xanuunka dabaysha ee ay wado idaacadda v o a waxaan leeyahay horta iskuullada waxaan leeyahay dhammaan iyo dalladaha weliba dalladaha iskuulaadka maamula waxaan usoo jeedin lahaa in barnaamij laga soo saaro ee wacyigelinta caafimaadka khaasatan booliyada in iskuulaadka lagu dhiirigeliyo oo iskuulkii aan barnaamij qabin wacyigelin caafimaad in dalladuhu ay la xisaabtamaan annagu ka iskuul ahaan ilays akademi ahaan ee iskuulaadka deriska nala ah ama magaalada muqdisho dhinaca baan ka joogaan waxaan u ballan qaadaynaa ama aan u ofargaraynaynaa in wixii talo iyo tusaale ama aan khibrad leenahay ama aqoon leenahay runtii iskuulkan waxaa jooga dad aqoon-yahan ah oo runtii aad u fara badan oo khibradoodu soddon sano ka badan tahay qaarkooda marka waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay inaan la wadaagno aqoonta iyo khibradda aan inaan la wadaagno diyaar u nahay sidaas si lamid ah waxaan u soo jeedin lahaa dowladda mataqaanaa federaalka ah wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka in ay iska kaashadaan in la abuuro barnaamij in weliba la dardargeliyo runtii arrin taagan waa arrintan arrin soo daahaday waan dhihi karaa in la dardargeliyo barnaamij wacyigelin dhiirigelin caafimaad not only caruurte iyo iskuulaadke maca waalidiinta xataa iyo communitigu dhammaystiran in idaacaduhu barnaamij ka furaan oo barnaamij mataqaanaa looga hadlayo joogto ah in laga furo runtii aad iyo aadaan ugu mahad celinaa voice of america barnaamijkan inay soo qaaday barnaamij runtii aad iyo aad loogu baahnaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
si wanaagsan dhegeystayaal waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna magaalada hargeysa dhinac kalena waxaa jira dad la nool xanuunka dabaysha oo iyagoo aad u yar ay ku dhacday laakiin ilaa iyo maanta weli dareemaya saamaynta uu ku reebay xanuunkaasi dadkaasi waxaa ka mid ah macalin axmed maxamed muuse oo dhinaca kalena ka mid ah culimmada hargeysa waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa magaalada hargeysa kula kulmay kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha oo alaabahadan oo kale aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a dabcan barnaamijkeenna wacyigelinta cudurka dabaysha aynu kolba kusoo qaadanno mawduuc ka mida mawaadiicda inta badan xidhiirhka la leh cudurka dabaysha barnaamijkeenna toddobaadkan ee idinka iman doona magaalada hargeysa waxaa martii noogu ah macalin axmed maxamed muuse oo ah nin bahda culimadana ku jira islamarkaana ka mida dadka ay saamaysay islamarkaana ay taabatay cudurka dabayshu dabcan macalin axmed ugu horreyn bay su-aasha ugu horreysa haddaan ku weydiiye adiga xilli
waxa uu xanuunkani taabtay aniga oo jira sanad runtii dhib badan oo ku saabsan xagga caafimaadkayga ayaa markaa aan dareemay waxa aan dareemaya aniga oo gurguurta sidaado qaybta waxbarashada qabo dhagax iyo shiid iyo dhibaatooyinka aan kala kulmayey runtii dhibaato lagu soo koobi karo waraysi iyo laba iyo saddex ma aha waa mid runtii runtii aad iyo aada noloshayda qayb weyn uga qaatay inuu markaa aan kala dareemo culays badan axmed markaynu leenahay waa muddo adigoo sanad jiray inuu xanuunkan kugu dhacay islamarkaana dareent qadar eeba marka laga yimaado oo kale de muddadaasi ma jiray tallaal iyo wacyigelin iyo kahortag iyo weliba de bulshadii loo sheegayo aqoontaasi ma taallay baad filaysaa sida la ii sheegay inay kuwan joogaa naga nasiib badan yihiin baan aaminsanahay wacyigelinta noocaasa iyo dadaalka noocaasi mid meesha ka maqnaa buu ahaa intaasi kadib marka la yimaado de qof weyn baad noqotay noloshii baad soo gashay iyo waayihii maxaad culays ka dareentay marka xanuunkaasi ku haleelay wax qura aan ka dareemay wax weeye dee wax weeye kolley qofku waxa uu ilaahay marka abuuray dee awood buu u dhammaystiray awooddii baa kala dhantaalan awooddii baa kala dhantaalan dhibka ugu weynaan qaba waa intaa way haddaynu geesta kale eegno axmed nin caalima baa tahay ama markan leenahay bahdii culimadaa tahay diintana aad baad ugu wanaagsan tahay diiniyan maxay ka qabtaa waxaa laga yaabaa imika markaynu ka hadlayno cudurka dabaysha muddo dheer buu soo socday islamarkaana bulshada wax loo sheegayey ololayaal baa la waday waa lagula hadlayey bulshada ka hortageedii iyo hawsheedii baa la waday xaggii culimadana waad ka mid tahay oo xagga aqoontii diinta waad ku wanaagsan tahay islamarkaana waxaa tahay qof uu saameeyey ama uu taabtay cudurka dabayshu diiniyan maxay ka qabtaa cudurkan in la wado oo bulshadii loo sheego guud ahaan shareecada islaamku waxa ay ka taagan tahay mowqif mowqifka ay ka taagan tahay waxa weeye tadaawu cibaad allah addoommada ilaahu istaaweeya in la isdaaweeyo oo uu qofku isdaaweeyo oo weliba xanuunkan isaga ee dabaysha uu yahay mid leh ka hortag uun oo shareecaduna qabto in ka hortagu uu ka wanaagsan yahay daaweynta waay maxaa dhiirigelinaya marka markaynu diintoo kale ka hadlayno hadday tahay dhinaca aayaadka hadday tahay dhinaca axaadiista waxyaaba dhiirigelinaya ma jiraan oo inta badan bulshada ku gogaabinaya shareecadeenna dhammaanteed waxa ay taagan tahay oo ay salka ku haysaa inay tahay dar'u lmafaasid wa jalbu lmanaafic inay tahay mid dadka bini aadamka bashariyada oo dhan ka hor istaagaysa wixii dhib ah caafimaadkooda jidh ahaan iyo caqli ahaanba una soo jeedaysa wax kasta oo wanaaga marka rasuulku sal allahu alay wasalam isaga oo taa ka tilmaamaya waxa uu yidhi tadaawu cibaad allah addoommada ilaahu istaawiye waa hagaag waxaa laga yaabaa inay dad badan ay ka aaminsan yihiin afkaar kala duwan islamarkaana ay dee uba arkaanba oo dee warar kotore koteena oo xaqiiqada ka foga inta badan bulshada badan ay ku dhex wareegaan ama ay dadka qaar waxyaaba kala aaminsan yihiinba haddii diintubasan u faraysa in la istaaweeyo waajib intee lagba ka saaran waalidiintii iyo dadkii hawshan gacanta ku hayay inay bulshadii hawshan ay u fudaydiyaan oo ay ka howlgalaan dadku waxay u baahan yihin wacyigelin dhab ah dadku waxa aan doonayaa halka inaan uga sheego dhakhtarka ay berrita u tegi doonaan waa ka ay maanta ku diidayaan in uu tallaalo waxaan leeyahay kaydka aynu haysannaa waa ubadka oo aynu leenahay waa mustaqbalka aynu berrita ku nasanaynay kuna anfici maayo qof kala dhantaalale ku anfici maayo waxaan leeyahay oo aan si dhaba u leeyahay waalidiintu ha qaateen wacyigelinta diiniyan loo farayo iyo mid caafimaad ahaan loo farayo dadka caafimaad ka shaqaynayaana ha noqdeen dad u jabsan oo aqoon u leh waxa ay fariinta ay gudbinayaan waxa aan halkan runtii si gaara uga codsanaya in la helo tiam jamhuuriyadda ama dalka oo dhan ka midaysan oo afkaartooda iyo fariinta ay gudbinayaan ay tahay in dadkani ay istallaalaan iyaguna ay tusaale u noqdaan haddiiba dee diiniyan san loo farayo oo la leeyahay doomihii ilaahay oo isdaaweeya ama daaweyntii la farayo inay isdaaweeyaan waxaana inta badan diintii ay qofka ay ka maanicday waxyaabay dhibta u keenayay inuu ka hortago islamarkaana ay ku dhiirigelinaysa wixii manaaficda ahaa ee wanaagsanaayn in la sameeyo waalidiinta qaar baa jira ka hor istaaga ubadkooga ka hortaga la siinayo iyo howlaan la siinayo haddiiba ay dhacdo taasi iyada culays intee leeg baa leedahay diiniyan waxa ay leedahay sida uu leeyahay sheikha weyne dantaawi atacim waajibun cala alwaalid waxa weeye in qofka yar la tallaalaa waa xuquuq uu ku leeyahay qofka yari waalidkii waxa aad ka dheehan doontaa fataawaha sheikhu alashar marka waalidow sida aad qofkaaga yar ugu dadaalaysid in aad u soo saartid wixii uu cuni lahaa caafimaadkiisuna wuu ku saaran yahay oo ugu horayso in aad ka daawaysid wixii ka hortaga iyo wixii daawo aba lixda cuduro ee iminka aynu isla waafaqsannahay inay sabab u yihiin amarka ilaahay kadib inay qofka yar dilaan adoo sanad ay kugu dhacday islamarkaana dee dabcan xanuunkii ku saameeyey hadda lug buu kaaga dhacay islamarkaana aad ka dareemaysaa waxaad tahay imika waalid waxaad leedahay ubad waxaad sheegtay inaad sideed caruur leedahay ada caruurtaada ma ka tallaashaay hawshan ma dabaqdayo ma la socota waxaan jecelahay inaan markhaatina iga furi doonaan bahda caafimaadka ee burco inaan kuraas gaara usii dhigo marka layaada tallaalka ayaa bilaabmay aniguna gurigayga daayo dariskayga aan ku gargaraaca albaabka anigoo leh tallaala ubadka tallaala ka hortag ayuu leeyahay kani ma laha ka dabatag fariinteedu waa taa mid aan kaga wakiilahay wey naftayda oo ummadayda aan aaminsanahay inay tahay marka ubadkayga midaan tallaalayna ma jira cabdixakiino khibrad baad u leedahay islamarkaana xanuunkiiba ku taabtay diiniyanna waad garanaysaa waad fahamsan tahay oo nina xataa ay sheekha dabcan markaynu eegno waxana waad kusoo dhex jirtay muddo badan oo howlahan caafimaadka iyo wacyigelintiisa waad kusoo jirtay maxaad leedahay gebagabada bulshada aad u faraysaa amaba aad dardaaran aad siinaysaa bismillaah dardaarankaygu runtii wuu kooban yahay waa fariin kooban waa fariin runtii u baahan inaan ka codsado si waalidnimo ah walaaladeeda kale ee ubad kale waxaan marka hore leeyahay xanuunkan aynu ka wada hadlayno maanta ee aynu waraysiga duubayna ka hortagun buu leeyahay ka dabatag ma laha bulshada waxa aan leeyahay loo soo jeesto wararkan faraha badan ee laga fidinayaana midaanu aragnay maaha toban sana aynu ku jirnay hawshan waxaa labeeya oo aan si gaara uga codsanaya a'immada masaajiddu inay dowrkooda ciyaaraan a'immada masaajiddu cuqaasha waxgaradka dadka ay arrimuhu ka go-aan waxaan si gaara halkan uga mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor saleebaan oo hawshan runtii igu siiyey garab inaan qayb badan ka qaata wacyigelinta aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa
waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa inoo soo diray warbixin uu ku eegayo kaalinta ururada haweenka iyo waalidiinta ee la dagaalanka cudurka dabaysha
kulanti wacan oo wanaagsan dadka hawada naga dhagaysanaya wadalkiinba waa mar kale iyo barnaamijka ololaha ka dhanka ah cudurka dabaysha ama bolio oo hadahay oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijkeenna waxaanu ku eegaynaa kaalinta ururada haweenka iyo weliba dadka waalidiinta ahi ay ka qaataan dagaalka lagula jiro cudurka dabaysha iyo weliba dhiirigelinta iyo xagga wacyigelinta sidii waalidku gaar ahaan haweenku ay ku gaarsiin lahaayeen tallaalka ilmahooda iyadoo hooyaduna ay tahay buddhigga nolosha qoyska iyo weliba culayska ugu badan ee dhallaanka lasoo gudboonaata hooyooyin fara badan ayaa waxa ay si joogtaa uga qayb galaan dareensiinta haweenka dariska la-ah iyo xubnaha qoyskoodu kaalinta tallaalku uu kaga jiro caafimaadka iyo ka hortagga maadaama cudurka dabaysha ama bolio aanu lahayn daaweyn balse dawada qura u leeyahay tahay ka hortagga tallaalka kaasi oo da' walba ay qaataan hase yeeshee carruurtu ay u nugul yihiin waxaana meelo badan oo ka mid ah dunida soo koraysa gaar ahaan meelaha dadka soomaalidu ay ku dhaqan yihiin geeska africa weli la dareemayaa wacyigelintu inay aada u hoosayso walow ay jiraan howlo dardargelina oo macno weyn ku fadhida oo ololahaasi ay haweenku ku leeyihiin faadumo cilmi muuse oo jinni boqor ku magac dheer kontonkii sane ugu dambeeyey waxay ka mid ahayd haweenka soomaaliyeed ee sida weyn uga qaybgelayay ololayaasha cudurrada la isqaadsiiyo ee bulshada dhexdeeda ku fida qaar la cirib tiray iyo kuwo weli khatartoodu ay taagan tahay gaar ahaan cudurka dabaysha ama bolio waxay ku sugan tahay xaafadda islii oo marar badan ay ka qayb gashay sidii waayo aragnimadeeda ay ugu gudbin lahayd ururada ay ka midka tahay ee haweenka iyadoo ka hadlaysa sida tallaalka carruurta ay ugu gudbiyaan iyo wacyigelinta haweenku ay barnaamijkaasi ku leeyihiinna waxa ay tiri booliyada waxaa weeye wacdigelintiisa iyo tartankiisa waxaa weeye hayganka caafimaadka marka la qaado dhallaanka nadaafada loogu dadaalaa cudurada la dabarteeda ku jiraa dhallaanka iyo waayeelka cunto aan qashin lahayn waxaan soo jeedinayaa anugu maanta lixdan iyo dhowr sanaan jiraa waxaan soo jeedinayaa cudurkaas in laga hortago hortag buu leeyahay caafimaadkiisu waa biyo waa biyo waa biyo nadaafada waa guri nadaafada waa hortagiisa waa olin la qaado nadaafada iyo dhakhaatiirta iyo waddo dheer buuleya oo taxanaligaho loo maro tallaalka marka ee faa'iidadiisa ka waran tallaalka ilmaha iyo waayeelkaba olada dadka u jicsan waa in laga tallaalaa tallaalku daawuu leeyahay faa'iiduu leeyahay wax walba dabaysha socota haddaan laga hortago tallaal buu leeyahay tabarra-aad laga hortaguu leeyahay caafimaadka iyo uskaga iyo jermiga oo la dhaquu leeyahay marka waxaan doonaynaa in laga hortago ilaahay baa baasiya waxau baa allah ka qayb leh cudurkan hortag buu leeyahay oo markaas ilmaha la dhaqo oo waayeelka la dhaqo oo guryaha la buursado xaafadda isliib aad ku nooshahay mar walbana ee ololahani waa lagu soo celceliyaa oo maxaad aragtaa mar walba iyadoo xaafadaha iyo caruurta iyo la tallaalayo dadka shakiga ka qabo isle ama dhalmadu wax u dhimaa ama caruurtu u daran yahay iyo dadkaa maxaad oran lahayd dadkaa waxaa oran lahaa waa dadaan caqli lahayn caruurta haddaan laga tallaalin naabtay noqdaan barbarbar bay noqdaan dadka dhabeele afka iyo gacanta saayoo kaga dhaco ama ha yaraade ama ha weynaade dadka nuqsaan weyn buu u yeeraa ilmaha barbar bay noqdaan jiis bay noqdaan dadka qalbigiisuu dhibaa lugihiisuu dhibaa ilmihiisa warayay yeeshaan marka wixii caafimaadka ka qaata warayo ma yeesho tallaalkiisaasuu qaadanayaa waayo waa cudur faafaya annagu dhul dhigan baanu u dhoofi jiray dhulka aanu u dhoofayno markaanu u soconno waa nala tallaali jiray markaan ka soo baxana waa nala tallaali jiray marka cudur waba hortag buuleeyahay waa tahay faadumo cilmi muuse oo ka mid ah haweenka soomaalida ee u ololeeya ee ka hortagga cudurka booliyo iyo dabaysha xaafadda islii oo iiga warramaysay faa'iidooyinka tallaalka iyo qaabka cudurkaasi looga hortago baashi cabdi kubay waxa uu ka mid yahay odayaasha soomaalida ee weliba wax badan qurbaha gaar ahaan waddanka maraykanka ku dhaqnaa dhowaan ayuu gaaray gobolka gado waxaana uu ka sheekaynaya dhibaatooyinka u gaarka ah dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo kaalinta markaasi waalidka kaga aadan wacyigelinta cudurka bolio meelaha aan weli la gaarin oo gobolkaasi uu aada ugu nugul yahay sida uu tilmaamay hadda dadku waa w hadda dadku sidii hore maaha markii hore dadku waxay u arkayeen wax oo maarata foobiya ka qabeen dad badan baa ya waxyaaba kushisheegaya in dhalmalaan iyo laga qaado madalnimo iyo waxyaabaha dadka loo sheegay daxaayada la fidiyey waa iska jireen laakiin hadda dadka adduunka o dhan buu tegey meel walba waa la maray hadda dadku dad badan oo tagay banaankaasi soo noqday dad badan oo xoogaah adduunka o dhan uu ka jiro cudurkan oo waxa mataqaana jira uu yahay soo cad caddayn dad kalsooni bay hadda ku qabaan hadda waa ogyihiin gobolada soomaaliya dibadaha meel walba anu cudurkaan mataqaana uu jiro cudur jiro yahay hadda dadku waa aqoonsan yihiin hadda dadku way ku way ku qanacsan yihiin intooda badan maxaad u soo jeedinaysaa sida dadku ay uga faa'iidaysan karaan daaweynta tallaalka dadka waxaa u sheegi lahaa wacyigelin maanta la wacyigeliyo oo maarata yani ay ka faa'iidaystaan hadayba helaan oo ilaahay u keeno dad mataqaana ilmaha daa- daawooyin day u helayaan ilmahooda waxaan ku waxaan ku wacyigelin lahaa ku ku waanin lahaa inay ilmahooda ay ka tallaalaan dabayshu waa wax jiro in ay aqbalaan oy ku kalsoonaadaan daaweyntu waa wax jirto yani hadda ma aha yani adduunku waa digital wax walba waa la ogyahay internet baa jiro wax walbaa jiro wax walba la isku gaarsiin karaa one day baa adduunka o dhan la gaarsiin karaa wixii ka jiro wacyigelin ay heli karaan hadda dadku maaha sida hore maaha dadku ha ka faa'iidaysteen haddayba helaan oo wax usoo gurmada helaan inay ka faa'iidaystaan talaalka ilmaha ay uga faa'iideeyaan waa waa waa kula talinaya dadka waa ku wacyigelinaya
baashi cabdi kubay isagu ka tirsan ee dadka jaaliyadaha dibadaha waddanka maraykanka iyo ka soo laabtay haatanna isagu soo maray qaybo ka mid a gobolka gado oo aada uga walaacsan dadka dhibaatada ka haysata cudurka bolio ama dabaysha barnaamijkeennii bolio ama dabaysha ololaha ku saabsanaa toddobaadkan aynu kaga hadlaynay kaalinta ururada haweenka iyo waalidiintu ay ka qaataan dagaalka ka dhankaa dabaysha ama bolio iyo weliba sida dadka loo gaarsiin karo tallaalka iyo wacyigelinta hooyooyinka oo idaacadda v o a qaybta afka soomaaligu ay kaalin weyn ka qaadato sidii ay dadka uga raaridi lahayd mudnaanta ololahaasi u leeyahay maanta inta ahaynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo anigoo ah yaasiin ciise wardheere oo idinkaga soo tabinaya barnaamijka magaalada nairobi sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatana garowe qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa qaba in la sameeyo ka hortegis ka hor inta uusan ubadka haleelin cudurka dabaysha haddaba waryaheena magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa waraysi arrintaasi kala yeeshay garaad cabdulaahi cali ciid oo ah afhayeenka isimada dhaqanka puntland isagoo jooga magaalada garowe aragtidaydu waxa weeye cudur intii ilaahay baa daawo leh intii lala dadaali karo in la daweeyo in lala dadaalo ka hortaguna in la daweeyo ka hortagaa ka fiican saasaan u arkaa dad badan oo dad yar oo diidaya iyo dad badan oo yeelayana waa maqlaya laakiin cudurka in laga hortago iyo in la daweeyo labadoo wax la ogol yahay wey
garad dadkaas aad sheegtay inay diidayaan in ka hortegista la sameeyo waxyaabaha ay soo qaataan waxaa ka mid a tusaale haddaan usoo qaadano in ka hortegistaas lagu samaynayo caruurta la tallaalayo taas sidee u aragtaa
wallaahi de horta brobagandayaal waa iska jir jiraan oo nimankaa horumaray oo reer galbeedka ay tarantay la dagaalamayaan iyo waxyaaba caynkaasi waa jiraan laakiin wax kasta oo la sheego cid odhanaysa tallaal aniga laba goor baa lay tallaalay mar waxaa lay tallaalay bishii labiyo tobnaad afar iyo kontonkii furuq baa jiraa la yidhi waa lay tallaalay bacdiga dadkii furuq qabay iyadoo aan ku dhex jiro ilaahay iguma ridin dad badan aan la tallaalin oo aana ku dhicina waa jiraa marna waxay ahayd koob iyo lixdankii bishii sideedaad xamar baa laygu tallaalay anigu aruurtayda xamar ku dhalatay kulligood saddex saddex tallaal bay qaateen oo kaa dabayshu ku jiro oo kuwo kaloo ay garanayaana ku jiro marka in laga hortagaayo waa lagama maarmaan aada iyo aad wahgag garaad nin isina waa tahay oo dhaqankii lagu yaqaanay marka ma aragtay weli dad ama caruur ay cudurkaasi dabeesha ama bool iyada ay saamaystay oo noloshoodana ay waxyeelaysay wallaahi horta anigu magacaas isaga ah fiidiyooyada waa aan saa usii fogeyn baan ka maqlay laakiin waan arkay caruuro faalig uun cudur faalig la yidhaahaa jiri jiray faalig oo haddeerna jiro oo badanba oo badan marka caruuro waan arkay ku dhashay weryaannimo ku dhashay iyo qaar ku dhacday intaba waa arkay laakiin magaca umaanan aqoonina faalig un baan aqaanay anigu garaadka dhaqan ahaan maxaad is leedahay caruur aan laga tallaalin oo cudurka aanan weli helin iyo caruurtii laga tallaalay iyo caruur kale oo ayagana cudurkaasi uu saamayn karo waxyaaba ay ku kala duwan yihiin oo kale maxaad is leedahay caruurahan waa la tallaalay inta meel lasoo tugay waa la tallaalay wax kuma dhicin iyo lama tallaalin oo cudurkana helay caruuraha sidaa uma kala arkin laakiin waxaan mabda'iyan mabda'iyan cudurka in laga hortago ayaa fiican intii dawadiisa yacni dawadana lala dadaalo laakiin in laga hortago ayaa ila ayaa nala fiican annaga waxa laayo wixii dadka wax lagu talayo ama dawa ama micno kale ahay oo waxaanu ogolahay weeye dhaqanku waa ogolyahay sidaa dadka diidan oo kale oo dacayadaha aad sheegtay inay ka faafinayaan oo kale ka dhaqan ahaan maxaad dhihi kartaan ama aada usoo jeedin lahaydeen
horta waa haween waxaa inta badan jooga waqooyiba ha u badnaadaane oo markay sheegayaan qosol kugu dilaya marka dee ilaahay oo la aaminaana meesha waa jirtaa laakiin waxaan dhihi lahayn dadka intiisa badni waxa ay ogoshahay in yar oo diidaa haddii aanay sabab yacni la garan karo haynin hana siibsadaan oo oo oo dadka intiisa badan ha raacaan baan ku tali lahay sidaa wey garaad cabdulaahi cali ciid oo jooga magaalada garowe kaalinta ay odayaasha dhaqan ka qaadan karaan ka hortaga cudurka dabaysha halkaad nagala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka ee barnaamijka cudurka dabaysha oo toddobaadkan aan kaga hadlayno doorka wacyigelinta ama ururada bulshada rayidka ay ka sameeyaan marka laga hadlayo cudurada faafa gaar ahaan cudurka dabaysha mid ka mida hogaanka sare ee dalada soyda oo ka dhisan magaalada hargeysa ayaa marti inooga afhaysa aw cali yuusuf waxaad ka mid tahay maamulka sare ee ururka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee soyda kusoo dhowo laanta afka soomaaliga ee v o a waan dhowahay walaal ismaacil mahadsanid faisay barnaamij wacyigelinta dabaysha ayaynu ka hadlaynay ama gaar ahaan dadka bal horta siyaabaha bal wacyigelinta cudurada looga wacyigeliya gaar ahaan ururada bulshada doorka ay ka qaataan marka hore aan ka horeyne wacyigelintu laftigeedu maxay tahay ismaacil aad baa mahadsan tahay horta wacyigelin markaan ka hadlayno waxa weeyaan waa baraarujin ama in maxaan ku oday dadka wax loo sheego ay markaa aanay markaa iyagu aanay gelinayn marka marka laga hadlayo kale dadka way kala garaa duwan yihiin way kala duduwan yihiin marka bal idinka sidee baad ku xulataan ama inaad dadka wax ka wacyigelisaan maxaa ku xulataan marka hore maxaa idinku keena inaad wacyigelinta bilowdaan
runtii wacyigelinta waxyaalaha lagu kalisiy waxa weeyaan maadaama aan nahay dad bulshada maxaan ku oday la shaqeeya ama civil society-ga ururada maxaan ku dadka bulshada la shaqeeya waxa aan runtii aanu aragnay amaanu ogaanay in maxaan ku wacyigelintu ay qeyb aad iyo aad u muhiima ay tahay maadaama oo aan dadka aan la shaqeynan ama bulshada aan u adeeginay ay yihiin dad kala duwan marka noocyadee baad isticmaashaan markaad dooneysaan inaad wacyigelin samaysaan wacyigelinta aan isticmaalnaa runtii horta dependence dadka aan markaa aan wacyigelinayno waxa waxa weeyaan waan qaybo ayaan ukala saarnaa haddii ay dadka aanu markaa aanu maxaan ku raday targetkeyga ama aan doonayn aan usu sheegna ay yihiin maxaan ku raday dad magaalada jooga waxaa laga yaabaa inaan maxaan ku raday qaababka aan u wacyigelinayna ay noqoto midaan mediaha umarinayno ama maxaan ku raday tviyada ama idaacadaha ama jaraaidada aan umarinayno maxaan ku raday wacyigelintii haddii ay noqoto mid maxaan ku raday ka baxsan maxaan ku raday areada magaalada ah oo miyadoo kale ama tuulayaashoo kale ana iyadna qaab gooniya baan runtii u wacyigelinayo ah ama maxaan ku raday daraama usamaynaa ama maxaan ku qaabab kale oo runtii iyaga laftigooda ay ku fahmi karaan wixii aan markaa doonay inaan bulshadii u sheegno ayaan iyagana runtii aan ku wacyigelina markaad isticmaalaysaan mediaha tusaale ahaan oo kale ma idinkaa soo fadhiista oo dadka la hadlaa sidee baa fariintiina u gudbisaan horta markaa mediahu runtii maxaan ku leeya waa kala gedisan yahay marka anigu aan doonin inaan direct maxaan ku leeyahay bulshadii aan wax ugu sheegno annaga soo horfadhiisano dadka maadaama aan doonayno anagu inaan fariintii ama messageski aan doonaynay aanu u gudbino annaga t v-ga soo horfadhiisa soo horfadhiisano oo markaa u sharaxna hadday idaacadda hadday t v tahay hadday maxaan ku leeyahay jira ay tahay haddii ay u baahan tahay wax qoraalho matalan oo kale maxaan ku leeyahay la qoro oo maxaan ku leeyahay qoraal loogu gudbinayana waxa intaanu qorno aan qoraal lagu gudbina
haatanna mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa inagu soo biiray markaa bal magacaaada ku bilaabay iyo su-aashaad weydiinaysa
magacayga waa maxamed axmed waxaan joogaa hargeysa waxaan weydiin lahaa hadaalinkiisu leeyahay tallaalka marka la geynayo amba waxaan booliyada la yidhaahdo goobaha tuulooyinka ama miyeeda oo kale sideba dadka loo loo loo loogu sheegaa amba in ay talaal sameyan waayo dadka magaalada waxa laga yaabaa inay wacyigelin badan qabaan oo ay war badan ka hayaan lakin dadka maxaa ku tustaan waxaan inuu muhiim yahay iyo inay su-aasha wey su-aashaan weydiinayaa aad baa mahadsantiin macnaha waxa weeye sidee baa waxan macnaha la sameynayo qofkan u fahansiisaan saxa aad baad mahadsan tahay faisa
sida aan runtii aan wacyigelinta u sameynay way kala duwan tahay saan horeyba usoo sheegay magaalada iyo miyiguna way kala duwan yihiin wacyigu kala duwan yihin dadka awareneskoodu way kala duwan yihiin fahamkooduna way kala duwan yihiin marka runtii matalan oo kale markaanu miyada ka sameynayno wacyigelinta waxaan sameynaa maxaan ku radayay qaab ay dadkaasi ay wax ku fahmi karaan maadaama oo inta badan aanay maxaan ku radayay dadkii magaalada dadkii miyigu aanay isku fahanhayn waxaan sameynaa runtii inaan maxaan ku microphone aan saarno baabuur oo kale aan markaa fariintii iyo messageski aan doonay markaa aan u gudbino si dadki ay markaa ay maxaan kordayay uga qayb qaataan markaa wacyigelintii markaa halkaa ka socotay sidee baad u kala xulataan oo kale tusaale ahaan markaad jidadkan aad u isticmaalaysaan wacyigelinta ha ahaato riwaayadaha ha ahaato inaad media toos u isticmaashaan ha ahaato inaad dad dhakhaatiira ha la adeegsado no noocyadaas maxay macna ma idin kala samayn kala xulashadoodu ha qasab ma waxaa horta marka hore waxaan eegnaa nooca fariinta aan gudbinayna intay laegtay awoodda fariinta dadkani saameyn intay leeg bay ku sameynaysaa fariinta aad u gudbinaysaa nin markaa waxaan eegnaa ciddii ku habboonayd ee messageska fariintaa gudbin lahayd ee ma dadkaasi ay wax ka maqli lahaayeen ayaa markaa aan eegnaa marka waxaan isku eegnaa fariinta aan gudbinayna nooc may tahay iyo awoodeedu inteebay leegtay dadkaan doonaya inaynu gaadhnaa inteebay leegyihiin iyo yaa ku habboon oo oo fariintaa gudbin kara oo dadkaas maxaan ku raday wax u sheegi karaa waan gartay marka dadku may ku kala habboon yihiin oo kale dadka haddaad tusaale naga siisid tusaaleaan dadka aan aqoonta badan lahayn keeba ku habboon dadka aan runtii dee inta badan wax badan aan fahmayn ama aan aqoonta lahayn ama aan waxna qori karin waxna akriyi karin runtii waxa u fiican maxaan ku radayay taa microphoneska inta la saaro gawaarida markaa fariintiisaa loogu gudbinayo haddii dadkii dad wax fahmaya ay yihiin oo wax qoraal iyo maxaan kule akriskii garanayana in maxaan kule iyadana qoraalkii loogu gudbiyo mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatanna khadka telefoonka inagu soo biray bal magacaada ku bilaabaya faaisaahu cali yuusuf ayaa marti inoo ah oo ururka soyda hogaankiisa sare ka tirsan arrimaha laga hadlayaana waa cudurrada kala duwan gaar ahaan dabayshoo kale sida wacyigelin looga sameeyo ama doorka wacyigelintu muhiimadda ay leedahay marka magacaada ku bilaabi doono iyo su-aashaas leeda weydii walaal magacaygu waxaa la yidhahdaa saciid maxamuud baa la yidhaahdaa marka waxaan weydiin lahaa tusaale ahaan iminka ururada wacyigelinta sameynaya waxaad moodaa inay halkii ay fariinta gudbin lahaayeen oo fariin xuyela gudbin lahaayeen inay sameynayaan inaanay inay door bidayaan macaashka oo markaa iyagoo aanay fariinta u gudubta messageka aanay door bidayn sidii u lacag badan ay sameynayaan marka maxaad bal nooga sheegi haysaa
faisa
ha walaal ha waan ku maqlaya haddaad su-aashaa maqashid siciid uuna soo weydiiyey
waan maqlaya walaal oo horta runtii waa su-aal aada fiican waana su-aal dadka badankiisa runtii ay raisgareeyaan marka issueska laga hadlayo laakiin de dadku isku wada mid maaha anagu as as as as organization waxa waxaa laga yaabaa inaanaan door bidin maxaan ku dhahay benefitka ama maxaa faa'iidaha kaa soo gelaysa laakiin aan door bidno maxaa dadkii gaadhaya dadkii maxay wacyigay u baahnaayeen ama wixii loo baahnaa fariintii la doonaya inay gaadha ma gaadhay ayaa runtii anaga priority noo ah waan gartay haddaynu gebagabada u nimaadno sidee baa ku ogaataan fariintii aad wadeen inay gaadhay dadkii sida ugu habboon
wallahi runtii waa su-aal aada iyo aada u fiican waana wax runtii si fudud loo ogaan karo runtii waxa weeyaan marka aan doonayno messagekii ama fariintii aan doonayno inaan gudbino waa inay dadkii gaadhay waxaa runtii miis fara badan baan isticmaalnaa waxaa laga yaabaa in tiimam tiimamkayaga tiimam kamidii ay maxaan ku lehay goobtii ay booqdaan ay dadkii communitygii dhex galaan ay markaa weydiiyaan maxaa la wacyigelintii maxaa maxaa laidin soo maxaa idin soo gaadhay maxaa laidin sheegay maxaa laidin kala hadlay maxaa la doonayay in maxaan ku lahday laydin sheego maxaad se ka faa'iideen maxaa idinku fikirkiina iska kiin bedelay marka runtii anagu inta badan markaanu hawlaha ku jirnana ma eegno oo qurata fariintii ma gudubtay waxaan sameynaa wax layihahda follow up ama dib maxaan ku lahda dib u eegno dadkii ama maxaan ku lahday ama dadkii aad doonaysa inaad usa sheegto fariintii ma gaadhay taasna waxaan ku ogaanaa iyaga laftigoodna dib u qoraysana cudurkan dabayshayn maanta ka hadlayno kale hadaynu gebagabadiis u nimaadno waa mid ka mid a kuwa u baahan in dadku wax badan ama xog badan ka helaan kuwee jidadkee ugu haboonaa is idhaahdaan idinku markaad ururadan dee bulshada wacyigelinta sameeya aad ka mid tahay jidadkee ugu haboon baa is idhahdaan in wacyigelintan oo kale loo maro marka aad doonaysaan dhegeystayaasha gaar ahaan meelo kala duwan jooga inaad gaadhisaan
wala horta qaabka ugu fiican ama habka ugu fiican islenahay dadka waxbay ku gaari karaan waxa weeyaan hab aan maxaan ku raday habka mediaha oo kale inaan tviyadiyo idaacadiyo raadiyoyadan in laga sheego matalan oo kale laga hadlo layihahdo maxaan ku raday halkaasi waxjinaan saas waxjinaan waxaasa jira marka minisga runtii ugu muhiimsan ee iminka aan sinaano dadka waxbay ku gaari karaan waa miniska mediaha aad baad faysa oo cali yuusuf u mahadsan tahay barnaamijka wacyigelinta dabaysha ayaad nagala qayb gashay
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo qayb ka ah barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha haddaan barnaamijyada kale kusii socono waxaa idinku soo maqan haatan barnaamijkii dareenka dadweynaha waxaa magaalada gaarisa inoogu soo diyaariyay waryaheena maxamed faarax shire
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynaha waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda idinkugu tala gashay in ay dadweynaha kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka waxaa toddobaad walba idinkaga soo gudbin doonaa magaalo ka mid ah geeska afrika iyo dalalka ay soomaalidu ku badan yihiin toddobaadkana barnaamijkeena wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa waxaana marti igu ah cabdiraxiim samaan oo ku magacdheer cabdjiif kuusow aadan rafaad cabdi maxamed khayr oo ku magacdheer kablombuusi aad iyo dood mahadsantihiin kusoo dhowaada dareenka dadweynaha waa barnaamij cusub oo ugu talagashay idaacadda v o eda in ay ku ogaato dareenka shacabka qodobka aynu maanta kaga doodi doonana waxa weeye maxaa la dareemay kadib ismaamul goboleedyada la sameeyey cabdijiif arrin ahaan waxaa ani leeyahay wax ila hawrto ama faa'iide ee dowlad goboleedkan ay noo keenta ma jirto aniga dareenkeyga waxaa waaye dowladdan cusuban ee hadda dhalatay waa dowlad macaan oo noo dhalatay wasiir hadalkayga inaa fahantaan rabaa dowladda waxaa la rabaa macnaha wax accountability la dhaha jiran xoolaha dowladda kuma bixi karaan inay anigoo kale oo macnaha kuusow o maanta ka imaadeen dhaabo kale intii la ii dhiibo inaan macnaha soo maamulo ma noqonayso dowladdu waxay dad ay la xisaabtanto meel walba waxaa la rabaa in la gaarsiiyo dhaqaalaha dowladda dad u fadhiyaan oo treasury oo lala xisaabto maa la rabaa canshuurtii dadweynaha laga soo qaada in dadka la sii gaarsiiyaan waxaan ku sheegay mid kuga hadlaya kuusow waan ku diiday dowlad horta maxaa la dhihi jiray dhaaror waad maqlaysaan u malayna generaalka kenya waxaa lagu soo dacay dowladda inay dugsita dugsiga maxaa keena madaxweynaha dowlad goboleedka maalinku soo galo shay fulaan hadduu noqdo guri fulaan oo kuusow guri uu leeya la furaayo xarigga laga jaro yaa waxaa la dhihi mashruuc waa la furiyay intiiba ay ku egtay markaa dugsi bay noqoto dowladdii waa ta kablow kablow haya waa ta kablow
aniga waxaan u arkaa mid cabdijiif uu ka dhawaajinayo cabdiji cabdijiif shaksi asaga uu leeyahu wataa qof shaksina meesha looma baahno sida uu kuusow ka dhawaajiyey kuusow baan raacsana maxaa dheh raashin badan baa la bixiyey abaarihii dadkii waa dhargay sidan ma aana haysanin
waa dareenka dadweynaha oo si toosa dhegaystayaal kaga imaanayo xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa ee kuusow aadan rafaad cabdijiif iyo weliba koblombuze ee nagala qayb qaadanaya waxaynu ku sugan nahay salka makuuti waa tahay ninkan gafanaha bil dhalatuu noo ahaa
gacanta ii taagay shire gacanta ii taagay shire waxaan arkaa anigoo intaan mudhaharaada xafiiska dc intaan tegey ayadoo aan ka cawanayn arrimo jiraan laydhahay dc kuma soo baxay banaanka laga soo celi haddanana macnaha dadkii macnaha baahida qabaan maamadii booya ka soo socda xafiiska fanay geli dhibkeeda ay u sheegan howsheedii baa loo felinaya ad ismalihid miyaa in maanta maamulkii soomaaliya hayso reer gaarisa ay hayaan gacanta ay dowlad idinku alihidin ay ku jirto way ku jirtaa laakiin waxaan ku weydiiyey magac mee kuu jira mujtamacu uu dhammaanayaa middaa waa midda iga xanuujinaysa aniga shire taa lama qabno dadka waxaa la rabaa in loo sheego wax cad baan sheegaynaa waxa dowladda ay qabataan Fiir, su- dowladda waxay qabataan sheegaynaa shire waxyaabaha la fuliyey waxaan u malaynay wax indhaha wax ilhays ilaala ka dheer baa lihi egaad doorto macnaha howlaha la qabtay weligeed kontonka sane ee ee dowladda naga maqneyd lama haysanin meel walba nal baa leeyahay street light baa hadda la hagaajiraa howl fiican baa la hayaa marka shire markaad fiiriso dadkii dadkii dadweynaha howl fiican baa loo hayaa dadkii dadweynaha howl fiican baa loo haya dhaqaalaa la gaarsiinaya raashiin baa loo geenhayaa abaarihii dowladda shidaal bay bixinaysaa aniga hadda waxaan ka hadlaya inaa fahantaan rabaa dowladda hadday shidaal meesha ay geynayso dadkii baahnaayeen ay raashin u geynayso shaqaalihii ugatuusi la qoro meesha laga shaqanayo maxaa yeele hataa dadka wasiiriinta ee la qore tuulooyinkay ka imaadeen hadduu aa- cunug aabihii u degay dhamaajalay dowladda countigan uu konton kun ka qaadanayo waxa ka maqan maxaa waay dhaqaalaha meesha ugu gaaray markii run la isku sheego dowladdu way Eh, gaartay wa- wa- waa tahay dhaqaalaha aynan ka gudubno marka bal aynu fiirino waxyaalaha asaasiga saynu la soconno dowladan garissa county ama dowlad goboleedku lacag waxay helaysaa ah balaayiin lacag ah oo dalkani kenya waxaynu arkaynaa bilicf wanaagsan waxaynu arkaynaa qurux wanaagsan Een, quruxdaas iyo qiimahaasi maxay tahay cabdijiif waxaad ku diidaysa adugu hal baan kuu sheegi birahan dhadheer oo iftiimayaan oo habeenkii nalka wax siinaya magaalada aad ku aragtay yaa ku siin horta gabaaridan qurax badan oo dadka xoogaha mashruucyaha la siiyey oo shakhsiyanta ah gabaarida ay ku soo degteen xoogaa ay ku socdaan naafiirin ee laakiin mujtamac kale ani khaasatan maxaa la dhihi jira markaan hadlaya horta waxaan ku hadlaya afka dadweynaha baahi dareenka dadweynahaya baan ku hadlaya tan ilaahay si fudud aan noga dhameeyo kablow kablow haye aniga waxaan u arkaa arrinta cabdijiif oo ka dhawaajinayo waa dan asaga qusayso cabdijiif waxaanu sheegi dowladdan hadda waa dowlad cusuban wax aan weligaan arkin baa aragnay shire tuulada tuulada tuulada xagar buu la dhaho konton sano ceel lagama durin mayna helin biyo dowladda countiga waxay u sumaynhaysaa ilaa iyo waxay macnaha ka soo qaadatay waxay ka soo qabatay baybing ilaa iyo meel u jirto ilaa iyo labaatan iyo dhowr kilomitar bay intay mashiin oga surtay baybing u hirtay biyo macaan bay maanta cabahaya shaqaalaha kilix countiga ka shaqeeya waxaan ku qiyaasaynaa ilaa iyo shan kun oo ruux ma jirin og hore lama haysanin inay runta la sheegaa la rabaa wixii cad waa wax qoraal leh konton eh, shan- shan kun oo ruux meeshay ka shaqaynayso oo tuulooyinka ka imaadeen oo nin walba meel ka imaada dowladda countiga ma dhihi karna maanta markaan fiirino howl fiican bay haysaa Eh, financial yaaga hore waxay furisay laba boqol iyo labaatan waxay ahayd markii la dhaho forty seven county markii la dhaho eh, eh, Ga- garissa county aan ku qaadana countiga waxaan ahayn ogu ogu- ogu badan ma- mashruucin la fuliyey maxaa yeele dhaqaalihii oo dhan countiga wuxuu geliyey meel baabaa buu imaada ninka meesha baabaa inuu kor loo soo qaaday noqoto markaa fiirsada tuulo walba tuulo walba dispensary baa ka dhisan dhakhtar baa la geeyey dadka daawey soo ma fahmin ambulance baa la hagaajiyey waxaan kaloo kuu soo wadaa haddana dowladda waxay dhejiso qorshooyin ilaa iyo hadda waxaa la furijinaa boqol iyo labaatan tribkor waxaa la laba boqol iyo labaatan mashruuc baa la fuliyey haddana dowladda waxay fulinaysaa boqol iyo labaatan bay fulinay mashruucood bay fulinaysaa shaqaaleyntan way garab socotaa marka cabdijiif cabdijiif een, waxaa jirtay in markii ugu horreysay laba boqol iyo labaatan iyo shan shaqaale caafimaad hal mar oo keliya la qoray welina ma soo marin kenya een, gobol ay soo martay ma jiro waxaa jiray in isbitaallo een, la geeyey ambulaasyo la geeyey waxaynu arkaynaa tiyaataro iyo qalab cusub oo isbitaalka weyn oo kale la gelinayay shaqaalaha la qoro oo dhakhtariinta horta badi reer gaarsahaan ma ahayn kulli la qore waxay ka imaa halkaa markii dowlad goboleed dhana dadkaadii oo la shaqaalay yaa ka faa'iidaa kamay faa'iideen haaf baa ka qaatay baasenji u badan dhulkaasu ka imaaday waa tahay hay waa tahay Shire, shire aniga hallaa gacnay taagan waxaan rabaa wixii jira in runta laga sheego wuxuu ninkan waxaa laga dhawaajiyay boqol iyo labaatan iyo shan ruux in la qore boqol iyo shan iyo labaatanka ruuxee la qore laba boqol iyo shan iyo labaatanka ruux ee caafimaadka loo qore hal ruux oo meel kale ka imaada kuma jirin dad gaarisa county u dhasheen waaye oo la aqaana meesha ka imaadeen Eh, waxaa kaloo la- waxaa kaloo jirtaa oo macnaha la bixiyey markii caafimaadka oo kale ka soo qaaday isbitaalka ninkan wuxuu ka dhawaajiyay meelo kale ay ka imaadeen meelaha kale eg hore dowlad weyn oo joogto national government waan qabnay mana loo keeni jiray eg hore waa tahay een, kablow waxaad ka mid tahay odayaasha magaalada nin odayaa tahay u- u- u kuurduleela xaaladda magaalada adiga mis oran lahayd marka aynu soo gulaanadeenno dareenka dadku waa uu een, ha- eh, hamuun ayaa ku jiro jacayl dowladnimaa ku jirto mise waxaad is leedahay dadku waxay hamuun u qabaan dowladdii hore waxaa waaye aniga arrinta aan kuu sheegayo oo hadda aan raba inaan kuu sheego aniga rugcadaaga gaaris ku dhashaanay magaalada midigii bidax ogama bixin lo-soo iskarsoma magaalada ma joogto ani magaalada midigii bidax weliga ogama bixin ma garat midan baana ku dhashay aniga waxaan kuu sheegayaa embalaasyaal baan helnay oo ilaa iyo ba- meel kasta ka soo qaaday naagaha dhalaan oo ambalaansyaal baa la keenay oo oo gaariyaal maaragtay jaafuga magaala urkii odol baan ka raysan magaalada oo dhan baa la dhaqay waxaa cabdijiif uma caddo cabdijiif wuxuu un rabaa un dowladdiisii hore un buu rabaa inay u soo noqoto dareenkii dadweynaha iyo gabagabadii barnaamijkeena ayaynu ku jirnaa waa tahay shire markaa fiiriso hotelkan aan fadhino for example oo kale hotelkan aan fadhino intay national government joogtay waxaan umalayn dadka ugu yar dadka ugu yar baa soo gelayeen maanta markaa fiirisana ninkii lahaa hotelka wuu expand garay ilaa meeshuu joogo waad aragtaa wax buu ku kordhiyey waxa waxaa keenay dowladii countiga oo intaas oo ruux oo shaqaale qorotay intaasoo wax keentay intaasoo mashruucoo la aqaanin keentay waxyaabo badan oo weli aanan arkin baan aragnay marka waxaan dhihi karnaa boqolkiiba sagaashan dowladda countiga wixii loogu rabo way qabatay wayna socotaa dowlad goboleedka waan ka faaidnay wayna ku mahadsan yihiin dadkii dowlad goboleedka noo hagaajiyeen waxaana la garab taagana mar walba dowladda countiga markii la fiiriyo macnaha ee waxay tarayso mayna soo marin kenya kun shan kun oo ruux oo shaqaynayso shaqaale oo reegaarisa countina may soo marin gabagabadaynu maraynaa waa tahay adigu maxay tahay waa tahay waa tahay kablow ii kaadi waa tahay waxaan ku sheegay ani gabagabadii aniga dhaararo biil baa la keenaan u malaynaya arrintan ku saabsan countiyada inay maaragtay iswadi karin anigu waxaan la qabaa sidii dowladda hore in lagu celiyo il kama soo jeedo dadku waa baaba'e marka tabta hore ha lagu celiyo fikradda fikrad ka duwan baan qabaa fikradda fikrad ka duwan waxaa waaye dowladda countiga annaga ma qabna inay macnaha arrintaa ayada dib ay noo noqoto devolutionka annaga waan ku- waan- waan waan ku raysanay alxamdulilah dowladda countiga waxyaabo badan oo joogin bay keentay maxaa yeele hadda dhaadhaab waxaa laga furin rahaa mashruuca iyo iyo balambala ayaa waxaa loo wadaa hadda mashruuca gaarisa county sidii street tajka lagu dhejiyey iyo lananka lagu dhejiyay dhaadhaab la geyn rabaa
intaasina waxauu inoogu eg barnaamijkeenna dareenka dadweynaha oo si toos ah anigoo maxamed faarax shiraan idinkaga soo tebinaya xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa hamogaanin barnaamijkan inaad la socod iyadoo aynu ka soo tebin karnaa subaca dambe barnaamijkani halkaad ku nooshahay fursadna aad u heli karto barnaamijkana waxaa martiigu ahaa ku soo waadan rafaad cabdiraxiim saamaan iyo cabdi maxamed kheyr kablonguusi waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya
iyadoo aad v o a haatan ka dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada internetka iyo arbsaytka ayaa waxaan dhegaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaareynayna in v o a ay ka dhegaysan karaan telefoonada kale ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden waxaad v o a ka dhegaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber haddaan ku celiyo wadanka sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhegaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber wadanka norweyna gaar ahaan magaalada oslo waxaad v o a ka dhegaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber laba mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber labo kanadana v o a waxaad ka dhegaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay hal sideed saddex laba shan shan hal shan eber shan laba halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar afar laba eber saddex shan hal sagaal saddex eber hal eber
halka dhegeystayaal nagala socotaana waan laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa la soo gaaray wakhtigan heesaha dabacsan ku wadanaysan jirnay codka inagu soo maqan waa heeskii ha idirin iyo fanaaniinta suufi cali iyo maryan mursal
waxaan damacsanaa daqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa waxaan damacsanaa daqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa haydirin kurba halgalo oo dawe naftan dacaadkiga halgalo oo dawe naftan dacaatiga
dhaalayba daraato idayriyo dunyalaan nin guur damca dambi buu gala dhuqi idhaalayba daraato idayriyo dunyalaan nin guur damca dambi buu gala haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
haydayrinin dada adanka doorbide duni nafsa loo daayayo ku dayrane haydayrinin dada adanka doorbide duni nafsa loo daayayo ku dayrane haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga
dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
dibad maro dakamayo waan daalane duulad cidla dawaafaya dayacbaanahe dibad maro dakamayo waan daalane duulad cidla dawaafaya dayacbaanahe haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga
xuseenow een, codadka heesta horta haddaad saadib yar xasun ma xasuusan lahayd ha inkastoo ay tahay hees la duubay beri aad usii fog oo dadka heesaya ay yihiin markaasi dhalinyaro dhalinyaro ee codkooda yara maday sidoo kale waxa weeyaan suufi cali iyo maryam mursal laakiin maryam muuse codkeeda xilligan haddii la eego waxaa laga yaabaa in aada isu barbar dhigi karin aad bu isku bedelay adigaba soddon sano kadib haddii lagu dhegeysta
maanta warkan halka ka duwan haddii markaa la eego lagu garan maayo wax badan ba isbedelaya Aad iyo aad.
gabagabada idaacaddeenna ayaynu joognaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.